maalinta berri ah waxaa jirto duco ama tacsib ballaaran oo ka dhacaysa magaalada muqdisho oo laisugu imaan doono garoonka stadiyo konis ilaa magaalada dhan lagu wada socon doono oo ummadda dhan isku soo baxayso oo dadka loogu ducaynaayo islamarkaasna laga dhiidhinaya dhibkii dhacay waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed qof walba meel kasta aad joogtid waa muhiim inaad nagala soo qayb qaadatid adduunyada maanta waxaan ku nool lahay adduunya teknoloji ah nagala qayb qaado teknolojiyadda adduunyada aad ku haysatid inaad ka qayb qaadato berri si aad u gaarsiisid walaalkaaga aanan gaarin akhbaarka sidoo kale kuwa muqdisho ku nool dadka muqdishaawiyiinta waxaan ka codsanayaa berri waa maalintii aan ducada isugu soo bixi lahayn aan tacsi isugu soo bixi lahayn aan midoobi lahayn aan isu imaan lahayn aan kuweenna dhibka uu gaahay ee gumaadka lagu sameeyey ee xasuuqa lagu sameeyey aan ugu ducayn lahayn kuwa ku sameeyana aan oga dhiidhin lahayn aan u sheegi lahayn waxaan inaysan taariikhda meel ku lahayn soomaaliya meel ku lahayn aanan ka aqbali doonin dhallinyaroy xamar aan ka xureenna xabaasha badatay aan isku soo baxno berri aan isu wada imaanno aan dhammaanteen u ducayno dadka ducadaas waxay gaaraysaa meel walbaba intaas aan u ducayno